icdaa bhadyihi ilى ywm اddiin qaala sheekhu raximah اllah walaa nufadilu ka fadili mayno axada mid min alawliyaa awliyada ka mida calaa axadi mid min alambiyaa calayhim asalaam ambiyada ilaahay ka mida wanaquulu waxaan odhanaynaa nebiyun waaxidu nebi qura ayaa afdalu ka fadli badan oo ka darajo sarreeya min jamiici alawliyaa awliyadoo dhan haddii la ysku daro cibaaradan waxa uu yahay macnaheedu in ambiyada rabbi ay ka fadli badan yihiin kuwa awliyada iyo saalixiinta ah oo aan la odhan ahayn welibaa nebi ka fadli badan bal la odhanayo nebi qura ayaa ambiye ayaa awliyada oo dhan ka fadli badan taasina waa qadiyatun waadixatun jiddan liahli اliimaani walistiqaama laakiin bacdu jahalati almutasawifa iyo kayruhum ayaa waxa ay yidhaahdeen awliyada ayaa ka fadli badan ambiyada ilaa qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnu carabi oo kale nubuwadii waa la khatimay oo way gebagabowday laakiin wilaayadii weli lama khatimin ambiyaduna waxa ay ka qaataan cilmiga iyo aqoonta iyo nuurka min mishkaati alwilaaya godka ama daloolka welinimadun bay ka qaataan bay yidhaahdeen waxaa maqaamu nubuwati fii barzakhin fuwayqa arasuuli wa duuna anabiyi bay weliga darajadiisu waa mid ku sugan berzakh u dhexeeya waa meel u dhexaysa darajada rasuulka iyo darajada nebiga markaa rasuulnimada waa ka yaro sarraysaa bay yidhahdeen fuwayqa arasuul nubuwadu rasuulnimada waa ka yaro sarraysa wa duuna alweli weligana waa ka yaro hooseya markaa nebigaa weliga ka hooseeya sidaas ayay leeyihin markaa macnaheedu waa maxay marka nebigii la yidhi waa fuwayqa arasuul wa duuna alweli macnaheedu waxa weya weligaa rasuulka iyo nebigaba ka sarreeya de labadoodaba ee nebigu rasuulkunbuu ka sarreeya saasay yidhaahdeen taasina waata keentay inay bannaystaan alkhuruuj calaa shariicati alambiyaa oo ay iska xalaashadaan qaarkood iyagoo welinimo sheeganaya waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey waajibaadkii iyo faraa'idii inay dayacaan iyagoo sheeganaya inay iyagu haystaan cilmi laduniya cilmi laduni wax la idhaahdo oo ay leeyihin waa kii la siiyey nebi khadar oo muuse waa khadar oo weli iyagu ay ku sheegayaan oo leeyihin muuse oo nebi ahaana muu haynin cilmigaa waxa weeyaan khadarna wuu hayy markaa khadar siday ugu bannaanaatay isagoo weliya inuu cilmi laduniga ku dhaqmo oo shareicadii nebi muuse uu iska khilaafo waxyaabihii ay diidaysa oo dhan uu sameeyo sidaasoo kale ee dadka khawaaska ah ee darajadaasi welinimada noocaasiyo gaadhay ay ugu bannaan tahay shareicada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inay khilaafaan oo ay gara maraan wa haadaa dalaalun mubiin bal kufrun waadix gaalnimo cad wey waayo khadar wuxuu ahaa nebi sida saxiixii aayaadka qur-aanka ay ishaareen ee tilmaameen shareicadiisa iyo shareicada nabiyullaahi muusena waa kala duwanaayeen waxyaabahan uu sameeyey o dhanna may ahayn wax agtiisa uu ka keenay wamaa facaltu can amri waa ka yidhi ee ilaahay baa tabaaraka wa tacaala u waxyooday in sidaa uu sameeyey maslaxada iyo dantu ay ku jirto markaa muu ahayn mid saalix oo weliya oo nebi shariicadii khilaafay ee nebi kale ayuu ahaa oo khadirna nebi buu qola u ahaa muusena qola ayaa nebi u ahaa saas ayaa qur-aankuna uu tilmaamay u ishaaraya ta kale waxa waadixoo iska cad in waxa weeyaan welinimada macnaheeduba uu yahay mutaabacat alcilm mutaabacat shar cilmigii ambiyadu ay la yimaadeen in la barto sharcigii ambiyada ilaahay usoo dhiibayna in waxa weeyaan lagu dhaqmoo la raaco wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illah wlow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faاstakfaruu lidunuubihim wastakfara lahum rasuul waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahay rasuul adiga kaa horreeyey oo aanu diray ma jirto haddii aanu diray waxaanu la diray in la adeeco ujeeddada loo diray taasi ayeh cid markaa laga reebo o la yidhi taacatu rusul iyagu waa ka baxsan yihiin oo waa laga dhaafayna ma jiraan ilaahayna subxaana wa tacaala shariicada uu soo dejiyey waa shariicatun daahira ma jira waxaa la dhaha cilmu daahir iyo cilmu baatin cilmu baatinku waa qadarka oo waa cilmigii waxa weyaan mafquudka ahaa bayna alanaam raadintiisa iyo baadhbaadhistiisana aan la ogolayn laakiin shareecadan daahirkee lagu dhaqmayaa ma kala lahaa cilmu baatin iyo cilmu daahir kullaha waa daahiratun linnaas dadkao dhanna way ka dhaxaysaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam dadkao dhan baa loo soo diray wama arsalnaaka ilaa kaafatan linnas arsalnaaka wama arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas nacam dadkao dhan baa loo diray nebi maxamed ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu soo diray inuu noqdo nadiira lilcaalamiin cid markaa haba yaraatee ka baxsan khitaabka noocaasi ma jirto oo shareecadu aanay laazim ku ahayn qofka idhaa shareecadu waa xaq laakiin aniga laygama rabo anigu waan ka sarreeyaa wuxuu ku dhacay waxaa la idhaahdo kufru alimtinaac kufru alibaa walimtinaac ayaa uu ku dhacay waxaan markaa awliyadu aanay ambiyada uga sarrayn karinna waa caddahay oo welinimadaba waxaa lagu helay raacitaanka rasuulka rasuulkii markaa welinimada raacitaankiisa lagu helay in laga sarreeya oo kii raacay uu ka sarreeyaa oo midaan suurtagal ahayn ilahi wuxuu uhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada ilaahay tabaaraka wa tacaala khawf cabsi dushooda maaha walaa hum yaxzanuun ka murugoon maayaan adduunyo waxay kaga tegeen kana baqan maayaan wax kaga horeeya xagga aakhiro wanaag bay horumarsadeen sifadoodu waa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa iimaanka la yimi ilaahayna ka baqda mid kastoo iimaan laga helay yaa la kacabsi raacitaanka sharciga iyo ku dhaqankiisu waa waliyun min awliyaa waalmu'minuuna kulluhum awliyaau raxmaan wayatafaawatuuna fi lwilaaya bixasabi tafaawutihim fi liimaani waataqwa mu'miniintu dhammaantood waa awliyaau raxmaan siaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aan ku tilmaamay aladiina aamanuu kaanuu yattaquun waxaana dadku ay ugu kala sarreeyaan uun welinimada sida ay ugu kala sarreeyaan iimaanka iyo alla kacabsiga fakulamaa zaada iimaanuhu wa taqwaah zaadat wilaayatuh mar kastoo iimaankiisii alla kacabsigiisu uu kordho welinimadiisuna way ziyaadaysa mar kastoo hoos uu u dhacana welinimadiisu hoos ayay u dhacaysaa haddii qofka iimaaniyo taqwoba laga waayo asalkoodiiba oo asluliimaan iyo aslu taqwa aanu haynin whuwa min awliyaaءi shayطaan inama dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaءah shaydaanku inuu awliye leeyahay kuwa uu jecel yahay iyaguna jecel uu soo dhowaysto oo shaydaanka waxa weeyaan tacaawun iyo kaalmo isweydaarsi ay leeyihiin inay jiraan ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu inoo sheegay mana aha calaamadda lagu garto welinimadu in khawaariqulcaada laga arko waxyaabo wixii loo bartay ka baxsan oo lala yaabo waxaa dhici karta taasi in laga helo qof iimaan iyo taqwo la yimi karaamay markaasi noqonaysa waxaa kaloo dhici karta khawaariqulcaadaha waxyaabaha wixii loo bartay ka baxsan ee la arki jiray in laga helo qof kaafiraba oo arrinta noocaasina ay tahay arrin shayaadiintu ay ka dambayso oo ay waxa weeyaan ku kaalmaynayso waxaa dhacday asnaamtii la burburinayay wakhtigii rasuulka fatxulmaka markuu dhacay mid ka mida ayaa rasuulku u diray khaalid ibnulwaliid sanamkii iyadoo la jejebinayo waxaa ka soo baxday naag qaawan ayaa kasoo dhex baxday oo waxa weeyaan timaheeduna ay kala filiqsan yihiin oo ciidii wax isku qasaysa esh kaana haada waxaa sanamka ku dhex jira ee ka dhex hadlayay ee hadduu doono wanaag sheeganaya muxuu aha shaydaan buu aha markaa shayaadiintu dadka waxa weeyaan iyaga u hoggaansan ee raaca in ay wax ka muujiyaan dadku aanay u baranin waa suurtagal bal sanamkaa la caabudayo qabrigaa dadka qaarkood ay ku dawaafayaan ayaa laga yaabaa shayaadiintu intay u dhex gashay inay dadkii kala hadasho iyadoo isaga dhigaysa ninkii sheekha ahaa ee meeshaasi waxa weeyaan ku aasna oo laga yaabo saalix inuu yahay qof wanaagsan inuu isagu waxa weeyaan u ahaa shayaadiintuna markaa dadka waxaan ilaahay sokadeeye caabudaan inay ku lumiyaan oo ay sameeyaan waxyaabo dadku ay ku aaminaan waxyaabahaasi oo ay ku ictiqaadaan ilaahay baa subxaanaه watacaala ku tilmaamay fi lqur'aani اlkariim marka hadihi اlaaya alkariima waxayna tusinaysaa qofku inaanu ilaahay weli u noqon karin ilaa iimaaniye taqwo laga helo iimaaniye taqwo inuu leeyahayna waa mid la garan karo taqwadu dee acmaashii daahirka ahayd inuu waajibkiina la yimaado xaaraantiina ka taga ayay noqonaysaa almuhim aayadda inagu waxaynu u daliishanaynay in welinimada lagu helayo iimaankiiyo taqwada iimaankiiyo taqwadana waxaa laga barta oo lagaga daydaa ambiyada ambiyadii markaa iimaankiiyo taqwadaba lagaga dayanayey in kuwii kaga dayday ay ka darajo sarreeyaan suurtagal ma aha cinda ahli sunnati waljamaca laakiin cinda bacdi ahli lbidca bal cinda bacdi ahli lkufri sida ibni carabi oo kale ayaa hadalka noocaasi waxa weeyaan ku hadlay wuxuu ihi sheekhu wanu'minu waanu rumaynaynaa bimaa jaa'a wixii soo arooray ee min karaamaatihim karaamaadka ka mida waxyaabaha ilaahay uu ku sharfay kuwa awliyadiisa oo wasaxa ansaxay oo sugnaaday can ihiqaati kuwa hiqaadee warkooda la aqbali karo ka soo arooray oo ka mida min riwaayaatihim waxyaabaha laga soo wariyey ee ku saabsan karaamaadkooda karaamada marka culimada mutaqadimiinta waxay u yaqaaneen mucjizada iyo karaamadu inay isku mid yihiin oo kullu khaariqin lilcaada wax kasta oo wixii loo bartay jeexa oo bimacnaa khilaafa oo qofku wixii ibni aadamka lagu yaqaanay waxaan ahayn laga arko ayaa karaamo waxa weeyaan loo yaqaanay laakiin kuwa mutaakhiriinta ka mid ah kala tafriiqiyo o yihi mucjizaduna waa ambiyada khawaariqulcaadahooda karaamaduna waa lil weliyi bay yidhaahdeen waxaa labadabana kulminaya inay yihiin khaariqun lilcaada wixii loo bartay wax ka baxsan oo khilaafsan waxaase aynu horu tilmaamnay sida sheikhu islaam fi kitaabi nubuwaat uu ku tilmaamay ambiyada in la yidhaahdo mucjizaadkooda in aayaat la yidhahdo ilaahay tabaaraka watacaala aayaad buu ku tilmaamay aaya in la yidhaahdo in markaa awliyada waxyaabaha khawaariqulcaade ee ka dhacaya karaamo la yidhaahdaana iyadu dhib ma laha waxaana karaamo loo yihi lianna hada min takriim illaahi lahum sharfitaan ilaahay tabaaraka watacaala uu sharfay ayaa arrintaasi ay ka dhalato ilaahay subxaana wa tacaala addoonku marka uu noqdo mid toosan oo cilmi iyo camal labadaba la yimi cilmigii saxda ahaa qaatay kuna camal falay oo ku dhaqmay addoonkaasi haddii uu u baahdo wax khaariqulcaadaa wixii loo bartay wax ka baxsan ilaahay tabaaraka watacaala waa ka muujinaya oo ilaahay baa yihi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja makaarijtaasi ayay ka mid cidda ilaahay ka cabsatay ka baqata uu yeelayo wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib in tattaqu llaha yajcal lakum furqaana furqaanka ilaahay taqwadiisa lagu helo ayaa karaamadu waxa weeyaan ay ka mid tahay qalbiga markaa haddii iimaan iyo daaca ay camirto laa shaka inuu yeelanayo ta'hiir iyo raad haddii saasoo kale qalbiga kufri iyo gaalnima ay camirtana ta'hiir iyo raad ayuu yeelanaya markaa taasi waxayna tusinaysaa waxyaabahan khawaariqulcaadiy qof iimaaniya alla kacabsilana waa ka dhici karaano waa ka soo fuli karaan qof kufri iyo gaalnima ay dhaamiso ee ay buuxisayna waa ka soo fuli karaan sidaa awgeed sida imaamu shaafici yihi raximahullah qofka haddii la arkay isagoo hawada duulaya ama biyaha badda dushooda lugaynaya markiiba looga marakici maayo inuu yahay weliyun min awliyaai illaah ilaa la eego waxa weeyaan camalkiisa haddii camalkiisu uu yahay camalkii waxa weeyaan ahaa saxiixa oo uu yahay mid ku dhisan cilmigii ambiyada laga dhaxlay raacitaankiisa iyo kudhaqankiisa waxa uu noqonayaa qofkaasi waxaa ka muuqday ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sharfay oo ah karaama ayuu noqonaya ta labaadna waxay tahay qofku hadduu min awliyaa ilaahi ka mid yahay karaamadu waa shay xagga ilaahay ka yimaado weeyaan isagoo isagoo aan iska keenkeenin ama aan odhan waxaasi ayaan samaynaya gacanta kuma haysto karaamadu ma aha mid marka uu doonana uu la soo baxayo marka uu doonana uu xaraysanayo oo dadka uu ugu hanjabayo tusaale ahaan odhanayo dad waxa ay samayn weydaan ama ad isii weydaan waad ikaraamayn doonaa taas karaamo maaha waa axwaal shaydaaniya taasi laakiin qofka min awliyaa ilaahi ka mid a isagoon karaamaba aan sheegan aan iskana keenkeenin cidna aan ugu faanin cidna aan ugu hanjabin ayaa xagga ilaahay tabaaraka watacaala ay ka imanaysa horena waynu u tilmaano waxaynu nidhi welinimadu waxa weeyaan in ilaahay tabaaraka watacaala laga baqdo alla kacabsigiina waxaa ka mid a qofku naftiisa inaanu taskiyeyn oanu ammaanin falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu biman ittaqa haddaad aragto qof naftiisa taskiyadaniyo welinimo sheeganaya ama dadkaba ugu faanaya ama ugu hanjabayo xoolahoodii inuu ku cuno doonaya haadaa baciidun can ilwilaaya kula albucd haddii isagoo caynkaasa ay wax ka muuqdaanna waxaa ka muuqday waa min ta'hiiri shayaaiin wa axwaalihim raad shayaadiintu ay ka tegeen iyo axwaashoodii weeye maaha waxaasi karaama min allah waayo qof sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala khilaafsan ilaahay karaamo iyo sharaf iyo qiimo u yeeli maayo oo ina akramakum cinda allaahi atqaakum soo maaha ka ilaahay ka baqda ayaa ilahay agtiisa karaamiyo sharaf ka leh laakiin ilahay haddaanu ka baqan karaamiyo sharaf rabbi tabaaraka wa tacala agtiisa ka yeelan maayo saa ogeed bal u fiirso saxaabada ridwaan ullaahi calayhim laa shaka inay ahaayeen awliyaa saadaat alawliyaa inay ahaayeen qaar badan oo ka mida khawaariqulcaado lagama aragba lam yura minhum khawaariq lilcaada bal abubakar u fiirso wa afdalu alumma bacda anabiyi calayh isalaatu wasalaam maca daalika wax saxiixoo sugnaaday oo tilmaamaya khawaariqulcaado ka dhacay ma hayno marka welinimadiisi taasi diidi mayso cumar ibnu khadaab radia allahu canhu khawaariqulcaado ka dhacday baa jirta oo hadalkiisi iyo dhawaaqiisii ay maqleen dad ka foga waxa weeyaan qisadii saariya saariya aljabalu lahaa ciidan muslimiinta ka mid a oo la doonaya in la go'doomiyo ayaa waxa uu yidhi xagga buurta saariya oo ciidanka u kaxee halkaasi ayaa dhawaaqiisi ilaahay tabaaraka watacaala uu ka gaadhsiiyey oo uu maqashiiyey may ahayn wax cumar dadka ugu faanayo uu lahaa anigu weli baan ahayo baleega ka jooga meel heblaayaa codkayga maqlaye cumar maba ogeyn ba arrinta noocaasi inay kuwaasi maqlayaan iyo in kale min allahi tabaaraka watacaala arrin ka socotay xagga ilaahay oo ka dhacday ayuunbaa waxa weeyaan arrintaasi ay ahayd marka sheekhu wuxuu leeyahay wixii karaamaada ee ummadihii hore laga sheegay sida sheekh akhulislaam ibnu taymiya caqiidilwasitiya ku tilmaamayo ama ummadda nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam ka dhacay waan rumaynayna laakiin shardi muhim uu sheekhu ku xidhay oo wasaxa can ithiqaati min riwaayaatihim waxaa jira waxyaaba fara badan oo khuraafaad oo layska sheego oo laga yaabo xataa kutubta qaarkood inay ku qoran yihiin dabaqaat alawliyaa ee shacaraani uu qoray haddaad eegto balaayada ku qoran iyo khuraafaad ku qoran waad yaabata qaarkood ba waxay ku leeyihiin awliye lagu tilmaamayo labaatan sannadood baan iska daayay qowlka kun ah qowlkaa kun fayakuun qowlkan odhan lahaa kunuun deeta wixii sidiisa uu dhici lahaa waxaan arrinkaa u daayey waxa weeyaan bes ixtiraam ilaah aan ixtiraamay laakiin suurtagal bay ahay inaan idhaahdo madar roobkow soo da oo deetana uu iska soo do-o manaa wuxuu sheeganaya ilaahnimo iyo rabbinimo taasi maaha welinimo ilahay qofkaas weli u yahay bal waxa weeya waa kufriyo gaalnimo qofka ilaahay tabaaraka watacaala sifaatkiisa iyo tilmaamihiisii ku qabsaday marka laabudda waxyaabaha karaamaadkee la sheegaya ee ummadihii hore laga sheegayo ama ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga sheegaya laabudda an yasixa sanaduha sanadkeedu inuu ansaxo uu sugnaadaa waa laga maarmaan haddiise sanadkeedu aanu sugnaan laa yuctamadu calayha lama cuskanayo isku soo ururiyo dadka waxyaabaha khawaariqulcaadaha wixii loo bartay waxa ka baxsan ee ka muuqdaa waxa uu sabab u noqon karaa in waxa weeyaan arrintaasi ay tahay mid kor qofku ugu ugu kaco darajo waxa weeyaan uu ku yeesho oo haddii qofku yahay mustaqiim ilaahay tabaaraka watacala arrintaa ku sharfay khawaariqulcaado wuxuu sabab u noqon karaa qofka cadaabkiisa waxaa laga yaabaa waxaan khaariqulcaada wuxuu ku helaba inay tahay amarkii ilaahay uu khilaafay iyo nahyigii uu ku dhacay oo ay tahay min icaanati shaytaan wa musaacadatihim lahu kaalmada shayaadiintu qofkan waxayan ay kaalmeeyeen bal hinduuska u fiirso kuwan hinduuska timahooday caabudaan qaarlo bay caabudayaan haddana mid ka mida is aasaya xabaal buu isku ridayaa toban maalmood buu iskaga jiraya manuu dhiman isagoo caadiyu ka soo baxaya hadhow qaar baa siikh inta xadiid halkaa iska geliyaan halkaa iska saaraya caadi haddana waxba may noqon ax iyo uxtoona ma leh haddana waa gaaladaa tima caabudkaa weeyaan ama qaarkood ballo ay caabudayaan marka waxaasi ka muuqday khaariqulcaadaha darajo ku heli maayaan laa cinda allah walaa cinda almu'miniin bal waxa weeyaan waxay sabab u noqonaysaa an yatacaraduu biha licadaab illah ilahay cadaabkiisa tabaaraka watacaala ayuunba arrinta noocaasi ay ku ziyaadinaysaa waayo arrinkaa laftiisa waxay ku heleen waa wax ilaahay u diiday tabaaraka watacaala oo ay ku dhaceen oo ay waxa weeyaan la yimaadeen wuxuu yihi sheekhu raximahullah wanu'minu waanu rumaynaynaa biashraati saaca qiyaamaha calaamadihiisa waanu rumaynaynaa ashraat iyo calaamaatu saaca calaamaatu saaca marka waa masalo aada u ballaadhan mu'alafaadna ahlulcilmigu ay ka qoreen calaamaatu saacana culimmadu waxay u qaybiyaan calaamaat ulkubra iyo calaamaat suqra calaamaadka yaryar iyo kuwa waaweyn calaamaadka yaryara waa dhacayeen ilaa waktigii rasuulka bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam bictadiisa iyo soo saaritaankiisa ayaaba ka mid ahaa min calaamaati saaca asuqra calaamaadka saacadda ee yaryar ilaa imikadaana waxa weeyaan way dhacayaan calaamaatu saaca alkubraana waxa weeyaan kuwan sheekhu halkan uu ku tilmaami doono iyo kuwa lamida oo iyagu dhacaya un marka qiyaamihii uu soo dhowaado qiyaamaha markaa dhicitaankiisa cid og oo haba yaraatee ka war haysaa ma jirto markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey jibriilla xadiidka waxa weeyaan saxiixeynka ku jira oo uu yihi mat saaca aw akhbirnii can isaaca wuxuu ku yihi ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il kan la weydiinayo nebi maxamedi ugama aqoon badna kan weydiinayo jibriil macana jibriil si aan uu ogeyn ayaanu nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam u ogeyn sida ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka uu ku tilmaamayna qiyaamuhu goorta uu dhacayo ilahay baa tabaaraka watacaala og yasaluunaka can isaacati kaanaka xafiyun canha waxay ku weydiinayaan qiyaamihii sidoo aad tahay mid ogoo dee ogaalkeeda iyo cilmigeeda ku bakaylaya waxaad ku tiraa cilmigeedu ilaahay buu tabaaraka watacaala u gaar yahay oo og cid la wadaagtana haba yaraatee ma jirto mana jiro waxa weeya wakti la qabtay oo la yidhi saacaddu waxay adduunka cumrigiisu wuxuu ahaanayaa intaa iyo shi shiidaa ma garanaya soomaalida malaa shay un ayay ahayd baa laga yaaba carabi ahaan intaa iyo shay un iyo waxoogay dabeetana shi bay yidhahdeen maan filaya soomaalida caalamka cumrigiisu wuxuu ahaanaya muddadaa iyo iyo shi bay yidhahaan sooma malaa shay un ayay ka taxriifiyeen baan is idhi markaa taasi wax sugan maaha waxaa jira markaa kuwo isku dayey inay qoraan mualafaad ay kaga hadlayaan cumru ummati lislaam in baa qore kitaab la idhaahdo cumru ummati lislaam ummadda islaamka cumrigeedu inta uu yahay dhinac wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo ummadda islaamku intaasay jiraysa ilaa waktigaasa ummadda islaamku ay jiraysa waxa taasi markaa ay tahay sheegasho uu sheeganayo inuu og yahay goorta qiyaamo u dhacayo waayo ummadda islaamka ummad ka dambaysa haddee ma jirto waa akhirulumam weeye ummadaha tii ugu dambaysay dhinacna wuxuu leeyahy taa maaha macnaheedu inaan leeyahay qiyaamaha dhicitaankiisaan ogey waa nooc min alkhuraafa saa ogeed ayay ka digeen ahlucilmiga qaarkood kitaabkaas ninkaasi uu qoray sida sheekh ibnulcuthaymiin oo kale waxaa kaloo ninkaasi uu qoray kitaab la idhaahdo hurmajuddoon magac noocaasiya leh oo qaar soomaaliyiina intay akhristeen af soomaaliya ay ku turjumeen canjaladahana lagu iibiyo waxa weeyaan magaaladeena xataa meelo ka mid a oo khuraafaad ninkaasi isu ururiyey kitaab waxa weeyaan abu kitaab xamaad ibnu nucaym ayaa akhbaar uu ka soo ururiyey akharuhaa aan haabit ahayn kuwa haabitoo suganna taawiil baciida buu saaraya waxaan markaa casriga maanta ka jira maraykankan mar afghanistan ku duulaya marna ku duulaya waxa weeyaan ciraaq usaama ibnu laadan waxaasuu leeyahay rasuulkaa sii wada sheegay taalibaan tan cimaamadaha madmadow hada kullu khuraafo noocaasi ayaa waxa weeyaan mar labaad ninkaas uu qorqoray kuwa soomaaliya oo laga yaabo waxba inaanay ka garanahayn intay qaateen ayaa af soomaaliya u tarjumeeno markaasa deetana dadka lagu dhex faafinaya hadi markaa waa min jumlati alkhuraafaat aan laga digtoonaado cidna ma oga markaa goorta qiyaamuhu dhacayo masalada ka hadalkeeda taasi ayayna gelisay waxaa markaa sheekhu uu leeyahay wa nu'minu waxaan rumaynaynaa biashraat saac calaamadihii qiyaamaha oo ah min khuruuji dajaal masiixu dajaal ninka la idhaahdaa inuu soo bixi doono masiixu dajaal sida markaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeyey waa nin ishaa midig cawaran ishiiskalla ay soo baxsan tahay sida xabadda waxa weeyaan cinabka oo kale waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay labada indhood dhexooda inay kaga qoran tahay ka iyo fa iyo ra macnaa kafara ninkaas wuxuu la iman doonaa khawaariqulcaado fara badan ilaahay baa tabaaraka watacaala abuuray ilaahay baa ugu talagalay inuu ku kala saaro addoomihiisa dabeete ilaahay wuxuu ka muujiyey waxyaaba badanoo dadku aanay u baran samada odhan doonaa roob soo da way soo dayn doonta ilaahay baa roobka soo daynaya laakiin oo amarkiisa roobka kusoo di'i maayo laakiin dadkaa ba lagu imtixaamaya qof buu odhan doonaa waan dilo haddana odhan doona waar ka conoolo markaasuu iska kici doona oo afka iska socon doona wahaakada socodkiisa iyo dheerayntiisu inooga warramay rasuulku alayh sala slam inuu aada u dheeray waa min jumlati khawaariq alcaada haddana maca dalika waa kadaab dajaala haddii qofka in wuxuun laga arko welinimo lagu noqonay masiixu dajaal wuxuu noqon laha akbaru weliyin calaa wajhi ilard weliga u weyne dhulka dushiisa soo mara ayuu masiixu dajaalu noqon lahaa laakiin isagoo waxaasoo dhan laga arkay haddana waa masiixu dajaal weeyaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in laga dheeraado oo man samica minkum bidajaal falyanac canhu bu rasuul ka idinka midee dajaal maqla ha iskaga fogaado wuxuu tilmaamay rasuulku in ragga qaarkood ay odhan doonaan waa dajaalo waanu garanaynaa inuu been sheegaye bal waynu isaga tegaynaa waanu iska soo egaynaa bal wuxuu hayo deeta siduu maalinba shubaha ugu furaye marba wax dhinac uga tusayo ay iska raaci doonaan taana waxa culimmadu ay ka qaateen dadka saasoo kale beenaha faafinaya shubahaadka wata iyo bidaca qofka aan hadalkooda iska xijinahayn dee inaanu dhegaysan u iskaga fogaado waayo marka dambe qofka wixii way ku duxayaan baadilkiisa loogu sheegayo loogu akrinayo beenta haddii lagugu celceliyo celceliyo celceliyo marka dambe inay run tahay baad u qaadanaysaa waad aqbalaysa saa ogeed baa rasuulku leh alayhi salatu wasalaam ka dajaal maqlaa ha iskaga fogaado waa xadiid saxiixa saxiixulmusnadka ayuu ku jiraa xadiidkaasi dadka u badana raaci doona wuxuu ku tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay yihiin annisaau walacraab reermiyiga iyo dumarka ee jahliga ayaa ku badan sunnadii iyo cilmigii rasuulka laga dhaxlayna waxba kama hayaan masiixu dajaallada yaryare maanta buuxa addajaajilatu sigaar ee meel walba maanta jooga cilmulgheybka sheeganaya ee faaliye leh ee fuuxiso leh ee xidigiyo leh ee kuwo kaloo magacyo badan sheeganaya leh ayaad arag dadku say u raacaan ay u rumaysana weliba reer miyiga iyo dumarku labadaa qolo oo dadku hadday rag yihiin weliba reer magaala waxaa laga yaabaa in caqligooduba uu diido waxyaabaha khuraafada ee dadkaasi ay sheeganayaan marka maxaad u malaynaysaa masiixu dajaalkii weynaa markuu yimaado kuwii yaryaraa ayaa dadkii looga taageeri lahay wuxuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ninku xidhxidhi doono hooyadii iyo walaashii iyo gabadhiisa iyo waxaa laga xidhxidhiya laga haya oo masiixu dajaal xaggiisa ayaa u yaacaya meel walbana waa mari doonaa waa geli doonaa ilaa maka iyo madiine mooyaane oo malaa'ikatu raxmaan ay ka ilaalinayaan oo gaadh waxa weeyaan ay ka hayaan meel masiixu dajaal waxa weeyaan iminka uu joogo oo aynu ku ognahay ma jirto laakiin jaziirad ka mida juzurka jaziiradaha ku yaalla badaha mid ka mida inuu jooga ynu aaminsannay sida waxa weeyaan ina tusinayo xadiidka wariyey imaam muslime xadiidu jasaasa loo yaqaano xadiidkaasoo saxaabada kuwo ka mid ah oo dooni ay la caariday oo ay kula caariday meel jaziirada ay ku soo arkeen masiixu dajaal waxa weeyaan ku xidhxidhan iyo xayawaan kale oo isna culimada qaarkood ay yidhaahdeen waa daabadii ayaa waxa weeyaan uu ahaa waxa uu leeyahy sheekhu wa nusuulu ciisa bni maryam waxaanu rumaynaynaa calaamaatu saaca ay ka mid tahay soo degitaanka ciisa ibnu maryam calayhi salaam min asamaa uu ka soo degi doono waayo ciise lama dilin isagoo nool ba ilaahay kor u qaaday wamaa qataluu wamaa salabuuh bal rafacahu allahu ilayh manay dilin manay deldelin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala kor u qaaday nebi ciise isagoo nool buu samooyinka jooga waa soo degi doonaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa uu dadka ku dhiqi doonaa waxa uu tilmaamay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam annahu yaksiru asaliib wa yaqtulu alkhinziir wa yadacu aljizya saliibkan ay sameeyeen a yidhaha wuxuu ka turjumayaa dilkii ciise inuu burburin doono oo uu tirtiri doono nebi ciise calayhi salaatu wasalaam doofaarkan ay cunayaanna inuu layn doono inuu waxa weeyaan jizyada waxa la idhahana meesha ka saari doonaba aljizya oo gaalada aan laga yeeli doonin in jizye laga aqbalo ee la odhan doono ima alislaam wa ima alqatl inaad islaamtaan iyo in laydin dilo kama dhexayso taasina maaha sharci cusub oo uu la yimi nebi ciise waa shareecada nebi maxamed bay ka mid tahay laakiin waxa weeyaan arrin rasuulku sii sheegay laakiin dhaqangelkeedu uu bilaabmayo waktigaa nebi ciise calayhi salatu wasalaam oo ilaa inta ciise uu ka soo degaayo gaalada jizye in laga qaada waa mashruuc laakiin marka ciise soo dego min shariicati nabiyina moxamed calayhi salatu wasalaam waxaa ka mid a in jizyadii la joojiyo oo gaalada waxa weeyaan aan laga aqbalin soo degitaankiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku beeninayaa arrinka ay sheegteen kuwa la idhaahdo alyahuud oo ah inay dileen nebi ciise iyo kuwa nasaarada in la deldelay iyaguna waxa weeyaan aaminsan taasuu rabbi tabaaraka wa tacala meesha kaga saaraya culimada qaarkood baa tilmaamay inuu guursan doono sida waxa weeyaan barbahaari oo kale laakiin wax daliilo arrintaasi tusinaya xasaba maa waqaftu caleyhi maan arag anigu wallahu aclam wa nu'minu waxaan rumaynaynaa buu uhi sheekhu bituluuci shams qoraxdu inay kasoo bixi doonto min maqribiha meesha ay ka dhacdo waa calaamaadka waxa weeyaan u dambeeya ayaa ay ka mid tahay taasi marka qoraxdu halka ay kasoo baxdana albaabkii towbada ayaa la xidhaya qof marka hore aan iimaan lahayn lagama ogolaanayo iimaan inuu la yimaado qof markiisa hore iimaan lahaana camal saalixa inuu sii shaqaysto oo uu kasbado laga ogolaan maayo wa khuruuji daabati lardi baan rumaynaynaa daabat lardi inay soo bixi doonto min mawdiciha meesha ilaahay ugu talagala inay kasoo bixi doonto taasoo sifaadkeeda aan laynoo tilmaamin xadiidka tamiimu daarina xayawaanka lagu sheegay ee ay tilmaameen inuu ahaa xayawaan wada tima ah wada dhagoora oon la kala garan ahayn madaxiisa iyo iyo dabadiisa oo la hadlay oo u tilmaamay ceelkaa ninka ku jira u tagoo masiixu dajaal aha ayaa culimada qaarkood idhahan daabada la sheegaya waa xayawaankaa wey taasaa soo bixi doonta laakiin wax sariix oo cad oo tusiyey inay daabadu xayawaankaa tahay ma jiro ilaahay tabaaraka watacaala daab buu inoo sheegay oo indhaheeda iyo madaxeedu intuu leegyahay iyo inay maroodi leeg tahay wax noocaasa akrinaya waxaasoo dhan maha wax qur-aanku inoo sheegay iyo wax sunnada rasuulka alayh isalaatu wasalaam ku sugnaaday toona saa ogeed lama ictimaadi karo ayib calaamaatu saaca marka kuwa sheekhu uu tilmaamay iyo kuwa kale adilada ku soo arooreeba in la rumeeyo ayaa waajiba walaa nusadiqu rumaysan mayna buu uhi sheekhu kaahinan mid faaliya walaa caraafa alkaahin walcaraaf culimada qaarkood waxay dhan waa isku mid waana aladii yaddaci cilma alghayb waa ka sheeganaya inuu og yahay waxa maqan culimada qaarkoodna waxay idhaahdaan caraafku waa ka duwan yahayoo waa aladii yaddaci cilma alghaybi bimuqadimaatin wa umuurin yuratibuha waa ka sheeganaya wixii maqnaa shaygii baadida ahaa iyo shaygii lumayo meeshu ku maqan yihi isagoo arrintaa u cuskanaya waxyaaba hordhaco isagu uu samaystay iyo arrin uu ratibtay tusaale ahaan dadkiibuu weydiinayaa shaygu meesha uu kaga lumay iyo waxa weeyaan bal waktiga uu ka lumay waxaa intuu isku hagaajiyo ayuu iska qiyaasaya deeto shaygii inuu meesha noocaasiyo jiro kaana caraaf baa la ayay idhahdeen culimada qaarkood almuhim isku daro kaahin iyo caraaf iyo munajim iyo saaxir waxaasoo dhami waa kuwa sheegta inay og yihiin haybka iyo waxa maqan kuwa rumaysan mayna buu leeyahy sheekhu in la rumaystaana waa mid aan bannaanayn bal in loo tago wax la weydiiyo ayaan la ogolayn ilaa in loo weydiinayo mooyaane calaa sabiili tafdiix in la fadeexadaynayo in loo weydiinayo mooyaane oo waxaa khalada qaacida soomaalidu ay yidhaahdaan faaliya hana rumaysan hana beenin waa khalad waa inaad beeniso faaliyaha walaa nusadiqu kaahinan walaa caraafa beenaale inuu yahay waa inaad ictiqaado oo aad aaminto rasuulkeenu alayh salaatu wasalam wuxu uhi man ataa caraafan fasalahu can shay lam yuqbal lahu salaatun arbaciina leyla qofka u taga faaliye oo wax weydiiya walow yaanu rumaysan bee salaad laga aqbali maayo afartan habeen salaadu tukaday nafyulqabuulkana halkan waxaa looga jeedaa nafyulijzaa loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa nafyulithaaba manaa ajar ka heli maayo siduu leeyay ibnu rajab raxmat ullaahi calayhi fii fatxi ilbaari ajar ka heli maayo salaaddii afartan maalmood uu tukaday laakiin xagga hadday noqoto guditaanka dee faralki waa kaga dhacaya qofka rumaystana rasuulku wuxu uhi man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed qofka u taga faaliye oo waxa uu leeyahay ka rumaysta diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey mid ka gaaloobay oo ka baxay weeyaan munajimkuna waa la midka xidiginaya ee axwaalu samaa u deliishanaya axwaalu lard aniga xidigaasa halkaa fadhiistayoo waa sanad barwaaqeed waxaanu ogeyn buu markaa sheeganaya ama waa sanad waxa weeyaan abaareed ama sanadkan xoolaha cudur baa geli doona ama mantiqa fulaniya sanadkan cudur baa ku dhici doona taana kuma dhici doono xidigaha ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu u sameeyey waa ziinatan lisama samaday qurux u yihi waxaa kaloo rabbi uu sameeyey waa rujuum lishayaaiin shayaaiinta doonaysa warka samada inay soo xado madaafiic iyo gantaallo lala dhaco iyagoo ah buu rabbi sameeyey ta kale rabbi uu sameeyeyna waa calaamaatun yahtadi biha annaas wbinajmi wabinajmi wacalaamaatin hum yahtaduun nacam xidigaha iyo calaamaad kaloo ilaahay tabaaraka watacaala uu sameeyey ayaa dadku jihooyinka ay ku gartaan oo meeshii ay doonayeen ay ugu hanuunaan buu ihi rabbi tabaaraka watacaala waxaan saddexdaa arrimood ahayn markaa looma adeegsan karo oo lama isticmaali karo waana nooc sixirka ka mid a oo man ikhtabasa shucbata min annujuum faqad ikhtabasa shucbatan min asixri zaada maa zaada bu rasul qofka barta qeyb ka mida cilmiga xidigiska waxa uu bartay qayb ka mida sixirka mar kastoo cilmigaa xidigiska wax uu ka kororsadana cilmigii waxa weeyaan sixirka nin wax ka kororsaday oo wax ka siyaadsaday ayaa uu noqonaya sida ayaa markaa loogu gaaloobayaa rumaysiga kuwaasi la rumaysto waayo haddaad kuwaasi rumaysato oo aad aamintay inay qeybkii waxa maqan og yihiin iyagana waa aad rumaysatay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa aad beenisay waayo rabbigaa wuxuu ku yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun waxaad tidhahdaa kuwa samooyinka joogiyo kuwa dhulka jooga qeybkiiyo waxa maqan ma oga qiyaamo goortu dhacayana war kama hayaan maalinta lasoo saaraya kuwa dareensanoo maalinta tahay garanayana maaha rabbigaabaa sidaa ku yihi adna waxaad tidhi kuwa dhulka joogabaa qeybka og baa tihi ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu tilmaamay inuu caalimu lgaybi laa yudhiru calaa gaybi axada ilaa man irtadaa min rasuul miduu raalli kayo rasuula mooyaane ilaahay tabaaraka watacaala qeybkii waxa maqan cid kale uma sheega rusushana bilwaxyi u ilaahay tabaaraka watacaala qeybka uu ugu sheegaa qofku markaa mar haddaanu rasuul ahayn hadduu sheegto qeybka inuu wax ka og yahay iyo waxa maqan kaasi waxa uu yahay mid ilaahay sifadiisi iyo tilmaantiisii ku qabsaday taasina waa mid uu ku kufrinayo oo uu ku gaaloobayo ka arrintaa ka rumaystaana mid gaalnimo ku raaco isaguna kufriya oo gaalooba ayaa uu noqonaya waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo sheegay malaa'igtu qeybkii waxa maqan inaanay ogeyn oo ilaahay markuu nebi aadam abuuray muxuu ku yihi malaa'igta inii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qaala inii aclamu maa laa taclamuun ilaahay ow dhulkama waxaad geenaysaa bay yidhaahdeen kuwa fasahaadiya oo dhiig ku daadiya annagaaba ilaahay kuu tasbiixsana oo xumaan o dhan kaa nasahna maxaad kuwa abuurkooda iyo dhulka dejinta aad dejinaysa aad ku falaysa ilaahay wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacala waxaydaan ogeyn baan ogay ma oga marka malaa'igtu qeybka xadiidu lisraa walmicraajna waynu tilmaanay inuu daliilu yahay malaa'igtu inaanay qeybka ogeyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi maxamed markuu jibriil usoo diray uu soo kaxeeyey malaa'igta markii uu samada garaacay albaabkeeda waxay ku yidhahdeen waayo waa jibriil yaa kula socda waa muxamed ayaa ila socda oo miyaa la amray haa hadday og yihiin su-aalahaas o dhan markaa may weydiiyeen oo wax ka qarsoon ambiyada ilaahayna qeybka inaanay ogeyn aayaad qur-aan aada u fara badan baa ina tusinaya ilaa wax waxyi ugu yimaada mooyaane bal u fiirsa waxa weeyaan nabiyullaahi sulaymaan ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu leeyay falamaa qadaynaa calayhi almowt maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabat alardi ta'kulu min sa'ta falamaa khara tabayanat iljinu an low kaanuu yaclamuuna algayba maa labisuu fi lcadaabi almuhin waa jinka aayaddu daliiluta inaana qeybkii waxa maqan ogeyn nebi sulaymaan kursigaasuu ku fadhiyey jinkii wuxuu u diray acmaal iyo shaqooyin adag isagoo kursigii ku fadhiyo ushiisiina cuskan ayay nafti ka baxday ilaahay wuxuu leeyahy jinkii way shaqaynayeen camalkii adkaabay iska sii wadeen ushiisii waxa weeyaan uu cuskanaa markii uu aboorku cunay ee ushii ay dhacday ayaa isaguna uu dhacay le waa meydi dabeete jinkii waxay yaqiinsadeen qeybkii waxa maqan hadday og yihiin shaqadaa adag inaanay kusii dhex sugnaadeen o iskaga bixi lahay laakiin qeybkii waxa maqan ma ogade waa jinkii ayaan ogeyn qeybkii waxa maqan ambiyada rabbina tabaaraka wa tacaala inaanay waxa weeyaan qeybkii waxa maqan ogeyn aayaadka qur-aankaa ee guud ahaan u tusinaya iyo kuwa u tusinaya tafsiilanba aad bay u fara badan yihin maqaamkana waxa weeyaan mid ixtimaali kara maa rasuulkeena maxamedna calayhi salaatu wasalaam laba tusaale aynagaga filan in qeybkii waxa maqan aanu ogeyn mid waa qisadii xadiidul ifkiga oo rasuulku qeybkii waxa maqan hadduu og yahay dee arrintan caaisho laga sameeyey inay been tahay buu ogaan laha oo caaisho intuu u taga kumuu idhaahdeen yaa caaisha in kunti almamti danban faastakfir illaaha wa tuubi ilayh caaisha haddaad dembi ku dhacday ilaahay istikfaar weydiiso u toobadke hadduu ogyahay arrintu inay been tahay saasuu caaisho ku odhan laha wa ilaa sayubari'uka illaah haddii kale ilahay baa ku beri yeeli doona anuu arrinta war kama haye arrinta kalena waxay tahay iyaduna rasuulka calayhi salatu salaam horena waynu u tilmaanay caaisha iyadoo la socota markii kuushu ay ka gooday ay ka luntay waxa weeyaan kuushu awrka hoostiisa ayay ku dhacday kuushaa la doondoonaya awrkan caaisha ay saarayd baa ku fadhiyeyba waa la nagaaday si kuushaa loo raadiyay meeshana biyo ma jiraan ilaahay aayaatu tayamum buu soo dejiyey maalintii dambe laga quustay layidhi iska laysyidhi iska guura awrkii markii la kiciyey mise way hoos taalla nebi maxamed baa kuushii awrka caaisho hoos taallay aan ogeyn ilaahayna waxay kumuu soo dejin oo umuu sheegin isaguna dee marka horeba sifadiisu maha qeybkii waxa maqan inuu ogya adna mid miskiinaba waxaad leedahay wuxuu ogi qeybkii waxa maqan oo shaygii meeshu ku maqan yaybuu ka warhaya nebi maxamed miyuu ka darajo sarreeya bal kumaa ninoo nin ragoo sheegana nebi maxamed inuu ka darajo sarreeyo oo isagu og yahay cilmi uu gaadhay aanu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanu gaadhin waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan soo kuwa mararka qaarkood war noo sheegay warkii run uu noqdo malaa garab salaax bay leeyihiin dadka qaarkoodi waa run oo garab salaax bay leeyihiin dadka qaarkood garabka halkanaa laga salaaxa cidda salaaxda samiyaad garanaysa ane waxu sheegta waa shayaadiinta nebi maxamed baa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha bukhaari ku jira fii kitaabi aladab waxay tihi sa'ala unaasun rasuula allahi can ilkuhaan dad baa rasuulka weydiiyey kuhaanta balfaaliyaasha nooga warran bay idha qaala inahum laysuu bishay wax allaale waxay yihiin ma jirtay rasuul waxbana ma oga qiimana ma leh waxaa bukhaari xadiidka kitaabi aladab ugu keenay qowlka ah laysa bishay waxaasi waxba maaha isagoo wax jira ah inaanu aadaabta saxda toosan aanu khilaaf ahayn dabeete waxay yidhaha inahum yuxadithuunana axyaana bishay fayakunu kamaa qaalu dee rasuulka ilaah mararka qaarkood bay war noo sheegaanoo sidii buu noqdaa sidii ay noo sheegeen waata dad fara badan degtay soo ma aragtid deeta rasuulku wuxu uhi tilka alkalimatu min alxaq yakhطufuha aljiniyu fayuqarqiruhaa fii uduni waliyihi min alinsi qarqarat adajaaja bukhaari warniya xadiidka kelmadda xaq uu idiin sheegay runtahay waa kelmad shayaadiintu samada ay ka soo xadeen oo saasay dee isu dul fuulfuulaan saa farahas u kala sarreeyaan si warka samada ay usoo dhegaystaane malaa'igta ilaahay u waxyooday dabeete kelmaddii hadday la soo baxsadaan oo gantaalladaasi aanay ku dhicin rujuumta shayaadiinta ilaahay uu ku diraa yay u keenaan ina faarax cilmiba u keenaan oo reer hebeloo hargeysa dhex joogadii waliyihi min alins oo da ay saaxiib yihiin taloma bilaash bay shayaadiinta ugu shaqaynayaan oo hawsha caynkaasi ay u galeen oo ay ugu badrheereen waxa weeyaan in madaafiicda noocaasi lagu gano may waistamtaca bacduna bibacdi weeye sida qiyaamaha ay sheegi doonaan waa la isku raaxaystay ninkan insiga ee shayaadiintu warka ay u keenayaan bilaash uguma keenaan waxay ugu keenayaan waxa weeyaan inay isagana wax ka helaan oo wax uu u qalo ama waxa weeyaan uu kufriyo diinta uu caayo ama uu isnajaaseeyo uu isku kaajo ama musxafka suuli uu ku rido wax gaalnimooda ay ku istareexaan oo iyaguna dhaba qadaadka ay u dhacaan waa inuu sameeyo ninkan ile bilaash ugu shaqayn maayaane markaa kelmaddaa xaqa markay la soo baxsadaan ayay ku darayaan boqol beenood oo kale dabeeta dadkii ilay mar walba samada war ka heli maayaane oo mar walbana dadkii waxbay weydiinayaane dadkii markaa kelmaddaa xaqaaban bay kaga dhegaysa wallahi garab salaax buu leeyahay o waa kii yidhi sanad ka soo socda waa sanad abaareed oo sanad abaareed waa kii noqday waa kelmad xaqoo loo keenay boqolkan beenooda kale haddaad u tagtaad tidhaahdo aabbahay baa safar ku maqane goormuu talow imanaya waxaa laga inu dhaha wallahi wuu soo socdaa weliba waxaad ku faraxdana wuu sida hadda labaatan sano ka hor buu dhintay aabbaha taasoo kale dadku u fiirsan maayaan waxba ka soo qaadi maayaan kelmaddaa runtaa ayuunbay ku dagmayaan marka taana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa inaga qanciyey wuxuu uhi sheekhu walaa nusadiquu rumaysan mayno kaahinan walaa caraafan faaliye iyo mid sheegta waxa maqan iyo qeybka in ogii rumaysan mayno walaa man midna rumaysan mayno yaddaci sheeganaya shay-an shay yukhaalifu lkitaaba wasuna kitaabkiiyo sunada khilaafsan mid kasta oo shay kitaabkiiyo sunada khilaafsan sheeganaya ama weli ha sheegto ama sheekh ha sheegto ama shariif ha sheegto rumaysan mayno iyo wa ijmaaci lumma ummaddu wixii a isku waafaqday ee culamaa ulumma a isku waafaqeen wax khilaafsan mid sheeganaya rumaysan mayna buu yihi sheekhu raxmat ullahi caleyh wanaraa waxaanu u ictiqaadsanaha aan u aragnaa aljamaacata jamaacadii xaqan xaq inay tiyo wasawaaban sax waalfurqata tafaraaruqiina waxaan u aragnaa zayqan lumitaan iyo leexsanaan xaqii laga leexday iyo wa cadaaban baan u aragnaa cadaab inuu yahay tafaraaruqa waxa la idhaha jamaacada laba macnay culimadu u isticmaalaa axaadiidtan ugu soo aroortay sida duruusta hore aynu ku tilmaanay oo aljamaca waxaa loo isticmaalaa bimacna alxaq sida ibnu mascuud uu lahaa aljamacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdak jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa walow kelidaaba aad ahaatide taana waa aynu tilmaanay aayaadka qur-aankee tilmaamaya khilaafkeedu inuu yahay tafaruq inuu yahay oo qofka xaqii ka tagaa waxa uu galay tafaraaruq baa la yidhahdaa waxaa kaloo jamaacada loo isticmaalaa jamaacat alabdaan oo xaakimkii muslimka ahaa ee muslimiinta u talinayey iyo muslimiinta u talinaya jamaaca isku yihiin jamaacadaana in laga baxo daacadiisii laga baxo filmacruuf lagu adeecayay oo hub loo qaato lala dagaalamo lama ogola jamaacada markaa labadeeda macnoba isku daro jamaacadii manhajka saxda ahaa looga jeeday iyo jamaacadii looga jeeday jamaacatu lmuslimiin oo xaakimkii iyo muslimiintu u talinayey xaq baan u aragnaa iyo sawaab inay tahay ilahay baa ihi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay tabaaraka wa tacaala qabsada xadhigiisa hana kala tegina waa jamaacatu waxa weeyaan addiin ayaa tan looga jeeda xaqa raaca weeyaan macnaheedu waxaa kaloo ilahay uhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum albayinaat ta hore waxaa looga jeedaa cafwan jamaacatu aladdaan waa kala tegina idinku ansaartii baa lala hadlayay tan dambena waxaa looga jeedaa xaqii ha khilaafina waa tahi min bacdi ma ja'ahum albayinaat kuwii xaqu intuu u yimi kadib tafaraaruqoo kala ha noqonina oo jamaacadii bimacna alxaq ahayd ha khilaafina weeyaan furqadana waxaan u aragnaa rushzayqan baan u aragnaa oo dee maadaama jamaacadii xaq ay tahay iyo sawaab furqadii waxay noqonaysaa baatil iyo zayq bay noqonaysaa biduuni shak waxaana ay tahay cadaab oo aljamaacatu waa raxma waalfurqatu cadaab manhajkii xaqa inaad martaa waa naxariis sidaas oo kale inaad jamaacatu lmuslimiin ka mid ahaato tafaraaruqa iska ilaalisaa waa raxma in waxa weeyaan manhajkii xaqa aad khilaaftaa waa cadaab cadaab baa ka dhalanaya inaad jamaacatu lmuslimiin dhinac uga baxdo aad khilaaftaana iyaduna waxa ay noqonaysaa lafteedu cadaab bay noqonaysaa ahlu sunna waljamaca marka usuushooda ayay ka mid tahay ilaalinta jamaacada la ilaaliya haddii jamaacadu ay noqoto bimacna almanhaji saxiix iyo haddii ay noqoto bimacnaa jamaacati lmuslimiin oo waxaa la idhaha tafaraaruqa laska tago layskaga tago layska daayo ikhtilaafka waxaa la idhaahdaana isaguna sidiisaba ma ammaana oo waa sida cabdillaahi ibnu mascuud uu yidhi alkhilaafu shar khilaafka waxa waa shar khilaafkana waxaa culimmadu ay tilmaameen inuu qayba leeyahay khilaafku wuxuu noqon karaa khilaafu tanawuc khilaafu tanawuca waxaa looga jeedaa in waxa weeyaan labadan arrimood ee laysku khilaafay inay labaduba yihiin kuwa xaqa oo sugan sidaa tusaalahaan aadaanka oo kale siiq badan baa ka sugnaatay rasuulka iqaamaduna waa la mid ducaadii waxa weeyaan ducaa ulistiftaax salaada lagu furfuranayey maxalu sujuudi sahwi sujuudi sahwigu ma qabla salaam ba misema bacda salaam labada rasuulka waa ka sugnaadeen salaatu lkhawf oo kale suwar iyo fara badan ayaa ka sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka kuwa caynkaasi ah suwarka iyo siiqa kala duwana dhammaantood ba rasuulka ka sugnaaday kala duwanaansho ay kala duwan yihiin waa min baabi tanwiic cibaadadii oo noocyo fara badan lagaaga dhigay weeyaan si aanad mid qura ugu daalin oo naftu aanay uga soo istaagine marba qaab mucayana aad u samayso marka taa haddii laysku khilaafo waxa weeyaan khilaafka noocaasi wuxuu noqonayaa madmuum oo qof intuu suuro iyo siiqo mucayan rasuulka ka sugnaatay qabsado tii kalena waxa weeyaan uu ka tago marka labada qole isku khilaafay labaduba waxay noqonayaan kuwo madmuumiina ayaa ay noqonayaan waxaa kaloo khilaafku uu noqon karaa khilaafu tadaad oo ah in labada qowlo iska soo horjeedaanoo midna uu yahay xaq midna baatil uu yahay labada qowle la isku khilaafo khilaafu tadaadkana labada qolo iskhilaafay qolana waxay noqonayaan cala alxaqi waasawaab qolana waxay noqonayaan cala albaatil waazayqi waadalaal ayay noqonayaan sida ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka kariimkaaba uu ku tilmaamay in waxa weeyaan kuwii iskhilaafay walaakin ikhtalafuu fa minhum man aaman wa minhum man kafar waa khilaafu tadaad tusaalahaan dadkii qaarna iimaan bay qaateen qaarna kufri oo laba arrimoodoo iska soo horjeeda qolada iimaanka qaadatay iyo qolada kufriga qaadatay labaduba dee ma dhaleecaysna qolada kufriga qaadatay ama qolada bidcada qaadatay ama qolada macsiyada qaadatay ayaa dhaleecaysan qofkii laakiin xagga xaqa maray oo iimaankii qaatay iyo sunnadii iyo waxa weeyaan daacadii isagu ma dhaleecaysan oo khilaafkaana waxa weeyaan isaga wax dembi iyo wax dhaleecayn oo ka raacayaa ma jirto wax alaala wixii dembi iyo xumaan ka rabtay ma waxaa leh kii khilaafka keenay ee xaqi isagu waxa weeyaan khilaafay ee garab maray waxaa kaloo dhici kara khilaafku inuu yahay waxa weeyaan khilaaf ka dhashay ijtihaad oo masalada daliil waadix aanay lahayn istinbaadka culimada iyo afhaamtooduna ay kala duwanaato ikhtilaafu afhaamin iyo baa laga yaaba ikhtilaaful afhaamkana waa laga niqaashaayo in laysqanciyo ayaa laysku dayaa laakiin mid laysku dhaleeceeyo ama laysku gooyo ama cadaawad laga dhaliyo maaha haddii laga dhaliyona ciddii ka dhalisay ayaa waxa weeyaan dhaleecaysan oo khaldan wuxuu yihi sheekhu wa diin ullaahi diinta ilaahay fi lardi dhulka dhexdiisa iyo wasamaa'i samadaba waaxidun waa mid qura oo ilaahay tabaaraka wa tacaala diin qura ayuunbuu ogol yahay in samadana lagaga caabudo dhulkana lagaga caabudo wa huwa diinulislaami diinta islaamka weye sida ibnulqayim madaarij saalikiinka uu ku tilmaamay alislaam waxaa loo isticmaalaa laba macne bimacna macno guud baa loo isticmaalaa oo macnaha guud wuxuu yahay diin kastoo ilaahay rasuul uu soo dhiibay islaam bay ahayd maa min diinin anzalaha allahu calaa nabiyina aw calaa rasuuli min arusul ilaa kaanat islaama waktigaa ay jirtee rasuulkaa lagu soo dejiye aan la nasikhin islaam bay ahayd oo waxay ahayd de wixii ilaahay lagu adeecayay ilaahay loogu hogaansamayey waxaa kaloo islaamka loo isticmaalaa macno khaasaho oo macno gaaro ah in looga jeedo diintii lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isku soo ururiyo marka diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba wuu ogolaa waa diintaasi islaamka nebi muuse wakhtigiisii islaam baa la ogolaa diinta nebi muuse ayaana islaam ahayd nebi ciise ayaa ka dembeeyey wakhtigii nebi ciisena waxaa la ogolaa diintii taasaa diinulislaam ahayd nebi maxamed baa ka dembeeyey nebi maxamed diintiisa ayaa diinulislaam taa mooyaane mid kalena ilaahay ma ogola qaala allahu tacala ilahi wuxuu uhi ina diina diintu cinda allahi ilahay agtiisa alislaam weye diinta xaqa ah ee in ilaahay lagu caabudo lagu kala socdona ilahay ugu talagalay waa diinta islaamka mid kale lama ogola waraditu lakum alislaama diinan bu ilahi uhi islaamkaan diin ahaan idinka raali noqdo mid kale oon idin ogolahay ma jirto markaa qofku hadduu diin kala sheegto magacu doonaya ha u bixiyo ama diin munazalo marka hore la soo dejiyo la nasakhay ha noqoto ama mid isaguba uu iska samaystayba ha noqotee laga yeeli maayo o laga aqbali maayo ina diina cinda allahi alislaam wa huwa islaamkaasi bayna alguluwi buu udhexeeya xaddaafintii iyo wataqsiiri ka gaabintii oo islaamku waa waddo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jeexay iyo xuduud ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dejiyey xadka inaad dhaafto aad ka tallowdana laguma ogola xadka inaad ka gaabiso aad gaari weydana looma ogola haddaad ka tallowda waxaad samaysay quluwi baa la ydhaha haddii aad ka gaabiso aad gaari weydana taqsiir baa ladhaha waxaad samaysay waana shaydaanku labadaasi mid unbu dadka kaga yimaada hamoodin shaydaanku sida ibnulqayim uu leeyahay maa min camali ilaa walishaytaani fiihi xadaan ma jiro camal qofku uu samaynayo ilaa shaydaanku laba dheefood buu ku leeyahy oo shaydaanku waxa uu xaawilayaa inuu kugu rido quluwi oo aad shayga xadkiisi aad dhaafiso ama inuu kugu rido taqsiiroo shaygii wax weyn aad ka gaabiso markaa taqsiirka iyo gaabintuna iska ilaaline guluwiga iyo xaddaafinta laftiisana iska ilaali guluwiga macnihiisu waa maxay waa wax ilaahay aanu diin ka dhigin inaad diin ka dhigato oo diintii ilaahay dhammaydu ilaahay soo dejiyay dee ay kugu fillaan weydo oo tira ilahay baan ku caabudaya waxan amaba se wax ilaahaynu kugu waajibin inaad isku waajibiso adigu waxaanu ilaahay kaa xaaraantimey inaad iska xaaraantimaysa iyaduna waa max waa guluwi shaygii sunna ahaa inaad faral ka dhigta waa maxay waa guluwi shaygii makruuh ahaa inaad muxaram ka dhigtaana guluwi weeyaan shaygii macsiyad ahaa inaad bidca ka dhigtaa waa guluwi shaygii tusaale ahaan kabiirad ahaa inaad kufriyo gaalnimo gaadhsiisa nafsuha waa guluwi weeyaan taqsiirkuna waa shayga darajadiisa inaad hoos uga riddo oo tusaale ahaan wixii lagu diiday inaad samaysa waa taqsiir waajibkii ku saarnaa baad ka gaabisa shaygii waajibka ahaa waajibnimadiisii haddii aad hoos uga dhigto waa taqsiir baa taasi la odhanaya shaygii muxaramka haddaad makruuh ku sheegto nafsuha waa taqsiir kii kaafirka haddaad takfiirin weydo ee takfiirintiisu sharci ahayd taqsiir baa nafsuha ay noqonaysa markaa diinta islaamka labadaasay udhexaysa oo wadadaa toosa wa ana hada siraatii mustaqiima fatabicuu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili wadooyinkaa yaryare ka leexanaya ilahay iska ilaaliya buu leeyay wadadaa tooskao islaamnimadiiya mara wadooyinka yaryare leexanaya ee dhinacyada u baydhaya ee dadka qaarkood laga yaaba inay joobiyo moodaan wadooyinkaasi waa waa waa macsiyadii waa bidcadii waxa weeyaan kufrigii shirkigii nifaaqii waa guluwigii xadgudubkii taqsiirkii waxaasoo dhan weeyaan iska ilaali marka wa bayna tashbiihi bay udhaxaysaa iyo watactiil marka guluwiga waa garanayna si u diday rasuulku waxaa tusaaleyna laga filan xadiidka waxa weeyaan xumayd awiil uu ka warinaya anas ibnu malik oo fi lbukhaari wa muslim ku sugan raggii yimi waa garanayna guryaha rasuulka oo cibaadadii rasuulka markii ay waraysteen wakaanahum taqaalo waxaad moodaa inay yaraysteen wallahi anaga cibaada rasuulku naguma filla yidhahdeen a rasuulka isaga dembigiisii hore kiisii dambeba waa la dhaafaye annaga waxba nalooma dhaafin naguma filla annaga dabeetana dee cibaadaad bay isku laazimiin aan lagu ilzaamin kuwa waxa weeyaan guurkii iska xaaraantimeeya kuwa yidhaahda waxa weya waxba cuni mayno waanu soomanaanaynaa kuwa hurdadii isu diida rasuulku calayhi salatu salaam waa diida arrinkooda waxaanu ugu soo gebagabeeyey hadal faman ragiba can sunnati falaysa minii wa bayna tashbiihi bay udhaxaysaa tashbiih iyo watactiil oo waa baabu alasmaa'i wasifaat marka la joogana diinta islaamku tashbiihna maha tactiilna maha labadaasay ka dhexaysa oo waxa weeyaan tactiil maaha o ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa waa la sugaya tashbiihna maaha o ilahay asmaadiisa iyo sifaatka sifaatkiisa kuwa khalqiga lagala mid dhigi maayo waana masalooyin badan aynu ka soo hadalnay wa bayna aljabri waalqadari bay udhaxaysaa baabka qadarka marka la joogana qowlka jabriyada iyo qowlka qadariyada islaamka saxdii u dhexeeya oo qowlka jabriyadu islaamkii saxda ahaa maaha oo ah inay yidhaahdeen addoonku awoodna ma laha ikhtiyaar iyo iraadana ma laha bay yidhahdeen ficilka markuu samaynayo ee xarakaadkiisana waa ka xarakaati lmurtacish saasoo kale weeyaan aw kariish fii jidci shajara tuqalibuha الriyaax baطnan lidahr waa qowl jabriya kaas islaamkii maaha qowl qadariyana islaamkii maaha waa yidhaahdeen ilaahay tabaaraka watacaala ficilkan addoonka muu abuurin addoonka abuuray isaga ayuun baana doonay ilahay muu doonay ee islaamkii saxda waa in la yidhaahdo ficilkan addoonka ilaahay baa abuuray ilaahay baana doonay tabaaraka watacaala addoonkuna isaga ayaa kasbaday isaga ayaana sameeyey oo sidaasi loo jamciyo wadoonalamniba udhexaysaa iyo waliyaas waxay udhexaysaa isdhigasha iyo quusashu ayaa islaamnimadan udhexaysaa oo isdhigashadu islaamnimo maaha inaad iska qoondaysato inaad badbaadayso oo ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhaysa aanad ka baqani taa islaamnimo maaha inaad ilaahay naxariistiisii ka quusato oo damac iyo raja aanay kaa gelina islaamnimadii maaha ee islaamnimadu waa inaad noqoto qof ilaahay ka baqanayo ciqaabkiisa iyo makrigiisa rajaynayana ilaahay raxmadiisa iyo raalli ahaanshihiisa iyo wanaagiisa taana hore inuga soo hadalay wuxuu yihi sheekhu fa haadaa kaasi ismulishaaru wuxuu ku noqonayaa allaaliyo wixii lagu soo sheegay kitaabkan oo caqiide ah fa haadaa kaa la soo sheegay diinuna haddaanu ahlu sunna nahay diintayadii weeyaan bu leey sheekhu wa ictiqaadunaa caqiidadayadii weeyaan daahiran wa baatinan dul iyo hoos baanu aaminsanayn oo maaha mid afka un aanu ka sheeganayno aanaan qalbiga ka aaminsanayn mana aha mid aanu qalbiguun ka aaminsannahayoo aanaan ku dhawaaqahayn oo aanaan la jahrahayn ee ahlu sunna waljamaaca caqiidadu qalbi ahaana dhab bay uga tahay waanay la jahrayaan waa daahiriin sida rasuulku tilmaamay laa tazaalu طaa'ifatu min hadihi اlumma daahiriina daahiriina waxa aimada qaarkood ay ku fasireen sida ibnu xajar oo kale inaanay caqiidadooda qarsanin ay la jahraan dadka ay u sheegaan waayo caqiidadaadu haddii ay sax tahay haddaad sheegto dee waxa weeyaan sunna fiican baad jidayso dad baa kaaga dayan hadday khalad tahay dadkii aad u sheegtana dee waa lagugu qabsano waa lagaaga digiyo iska daabaa lagu odhan marnaba markaas waxa weyaan khasaari maysi wanaxnu anagu buraaun ila allahi tacaala ilaahay beri baanu uga nahay min kulli man mid dhammaantii oo khaalafa khilaafay alladii dakarnaahu kan aynu sheegnay o bayannaahu aynu caddayn waa fi ljumla waxyaabaha sheekhu uu sheegay waynu tilmaanay waxyaaba isaga laftiisa lagu qabsaday inay ku jiraan laakiin guud ahaan caqiidada saxda ee fi lkitaabi wasunna ku sugan cid kastoo khilaafta beri baynu ka nahay oo horta caqiidadiisaa beri baynu ka nahay kitaabkii sunnada uu ku khilaafay isagana baraa'ada aynu ka qaadanaynaa marba waxay leegaanaysaa mukhaalafadiisu intay leegtay haddii mukhaalafadiisu kufriyo gaalnimo ay gaadhsiisayna dee baraa'a taama baynu ka beri noqonayna oo inan yaroo muwaalaad iyo xubiya uma haynayno kaas haddii aanay kufriyo gaalnimo gaadhsiino weli daa'irada islaamka uu ku jirana inta uu iimaan ka hayo ayaynu ka jeclaanaynaa dhinaca iimaanka uu ka hayo inta uu shareecada ku khilaafayna waa ku nacaynaa wanasalu llaha tacala ilahi wa waxaanu weydiisanaynaa buu yidhi an yuhabitanaa inuu nagu sugo cala aliimaan waayo ilaahay baa tabaaraka watacaala habaadka iyo sugnaanshaha haya asbaabtiisana in lala yimaadaa loo baahanyo asbaabta sugnaanshaha iyo habaadkana waxaa ka mid a inaad ilaahay tabaaraka watacaala aada baridid arrin ciyaarana maaha ikhwaanii fillaah qofku xaqa ilaahay fahansiiye inuu ku sugnaado ilahay in fara badan waa in la baryo asbaabtiisana lala yimaado waxaa ka mid a waxyaabaha kalifi kara xaqa inaad ku sugnaato horena waanu tilmaamay inaad aaminsanaato arrinta inay ti fadli ilaahay ku siiyey iyo naxariis ilaahay kuu naxariistay iyo doorasho ilaahay uu ku doortay ha iska lumin markaa fadliga ilahay iyo naxariistiisa iyo doorashada rabbi tabaaraka watacaala xaqa iyo wanaagga uu kuu doortay waynu aragnaa kulla yowm rag tukan jiray ama casharadii duruusta noola dhegaysan jiray oo maanta laga yaabay inay salaadii iska daayeen oo meelaha qaadiyo sigaar ay ku cunayaan subxaana allah waa inaad ku cibro qaadato weeyaan oo ilaahay tabaaraka watacaala aada barido inuu xaqa uu kugu sugo asbaabteedana waxa weyan aad la timaado iska ilaali markaa arrinta ha fududaysan qadiyatu habaat qadiyo sahlan maaha wayakhtuma lana bihi ilaahay waxaan weydiisanay inuu iimaanka noogu khatimo oo noloshayda iimaan uu noogu gebagabeeyo waayo inama alacmaalu bilkhawaatiim rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha idaa axaba cabdan istacmalahu fii khayr ilaahay addoon hadduu jeclaado camal khayra ayuu ka shaqo geliya oo camal khayra buu ilaahay tabaaraka watacaala uu diraa oo wayacsimanaa ilahay inuu naga ilaaliyaan weydiisanaya min alahwaa ahwaadu waa bidac almukhtalifati ee kala duwan waalaaraa'i almutafariqa iyo aaraada waxa weeyaan iskhilaafsan ee ra'yi un ku dhisan ee daliilaan ku binaysnayn iyo tacasub iyo walmadaahib iradiya madaahibta waxa weeyaan liidatee xaqa khilaafsan ilahay inu naga ilaaliyaan weydiisanayna mithla almushabiha oo kale sida mushabihada madhabkooda waa kuwa sifaadka rabbiya kuwa khalqiga isku mid ka dhigaya iyo walmuctazila muctazilada waa qoladii ay asaaseen camr ibnu cubayd iyo wasil ibnu cataa muctasilana waxaa loogu bixiyey asalkooda waxayn ardaydii xasanulbasri dabeetana qadiyada markii la isku khilaafay qadiyada afaacilkabiira ayay sheekhoodii ku khilaafeen oo xalqad kale halkaa ka samaysteen masaajidka qayb ka mida dabeetana qataada ku yidhi markaa waa muctasila kuwaas halkaa ayaa magacuu ka raacay usuul khamsa oo shan oo baabila oo badankeedu kitaabka aynugu soo martay iyo radinteedu ayaa ay leeyihiin iyo waljahmiyati iyo sida madhabka jahmiyada jahmi ibnu safwan waa qolada raacday oo madhabkooduna tactiil uu yahay ilaahay asmaadiisa sifaadkiisaba in la diido baabka qadarkana waa jabriyo iyo waljabriyati jabriyada madhabkooda ilahay naga badbaadiyaan weydiisanayna waa kuwa le addoonku wuu khasban yahayo awood iyo ikhtiyaar toona ma leh iyo walqadariyati kuwa qadarka diidan ee ilaahay addoomaha afcaashooda inuu abuuriyo inuu doonay diidan kuwaana madhabkooda ilaahay naga badbaado iyo wakayrihim kuwaa kuwaan ahaynba oo min aladiina kuwii ka mida khaalafuu khilaafay assunnata waaljamaaca sunnadii rasuulka khilaafay iyo jamaacada oo xaqiya iyo ah waxa weeyaan jamaacat lmuslimiin oo waxaalafu dalaala la bahoobay baadida wa naxnu anagu minhum iyaga buraahun beri baanu ka nahay wa hum iyagu cindana ahlu sunnaha haddaanu nahay agtayada dullaalun waa kuwa lunsan wa ardiyaa oo waxa weeyaan khariban oon hagaagsanayn bilaahi alcisma ilaahay kaalmadiisaa dhowrsoonnida iyo ilaashanaanta lagu helaa iyo watawfiiq waafajintana ilaahay tabaaraka watacaala baa lagu helaa marka ilaahay ayaa haddii uu ku ilaaliyo aada noqonaysaa mid ilaashan haddii ilaahay ku waafajiyana aada noqonaysaa mid xaqi waxa weeyaan waafaqa halkaasuu kitaabku inoogu dhammaaday ilaahay baa tabaaraka watacaala mahad leh ina waafajiyey noona fududeeyey waxa weeyaan dhigitaankiisa iyo dhammayntiisa inta aynu dhigayna wixii xaq iyo sawaab ah aynu ku hadalnay ilaahay baa mahad kuleh ina waafajiyey wixii khalada inaga dhacay waxa weeyaan ilaahay baa tabaaraka watacaala inuga toobad keenaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala beri ayuu ka yahay fahuwa mina wa min ashaytaan